ka badan boqol iyo konton qoys oo ku nool xaafadda dab-la-taaga ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay duufaan ku dhufatay magaalada Hargeysa. Dadkan oo u badan danyar ayaa gebi ahaanba waayay guryihii ay deganaayeen. Qaar ka mid ah qoysaskan ay saamaysay duufaanta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay kala kulmeen.
magacayga waxa la yidhaha fardows caali masiibada nagu dhacday anigu waxaan joogay ee, duufaankii sagal bergii dhacday xeebta ku dhacday xeebtaa ka mid ah dadka xeebta ku dhacday tu tu la mid ah ayaa nagu dhacday gurigaasaan ku jiray anigu gurigii markuu sidaa u wada daroyo mas ee ay wada yaacin baan war yaaca yaaca waxaan ku idhi duufaankii sagal oo kale u baan helo ilaahay nagu siray oo caruurtii dadkii jiingadihii oo duulaya boqol iyo kontonkaa laga soo qabtay waxaa laga qabtay biriishka qaar laga arka iyagoo yaalla masiibo aan boqol iyo konton reer ayaa caruur dad waaweyn dad curyaana dad indhala intiiba saamaysay wax dawlad oo aan aragnina ma jirto cid wax ku noqota waa in dakhro weeyaan dhibaato badan kumay noqon wax dakhramay wax nacamtii dhaawac lugaha ka gaadheen wax adigu ma jirto wax u go'ay ma jirto wax u go'ay baan jirin dadkaasi waxay karsadaan ma haystaan waxay huwadaan ma haystaan waxay cunaan wax walba way ka qoysi waa kuwaas iyagoo madhanoo madow ay ka baxeen wuxuu yimi oo islaama ama dawlad ha ahaato ama islaamka la ahaatee maba jirtoba oy maxaa dadkaa ku dhacay waxaan joogay gurigaa gurigaa kuu muuqda foorarkiisa hasaan joogay xagga midi bari duufaantaasi halkaa markay ka soo guuxaysay geesta bari roobkuna ka soo socday wuu guuxaay hawuuda koohaya oo dabayl iyo biyaa ayuuna soo galay markuuna soo galay miradho gudahood markuuna hayayna wax taaganba dhulku muu lahayn dadkii guryahan gelaayey waxaa laga guray halkaa jaajuurkaa hoostiisaa laga guray carruurtii iyo dumarkii tii gurigaa ku xigta lahayd habeenkii habeenkii ku xigay bay busho halkaas guri halkan aanu dhigno weli wax alaaliya wax gacan dawladeed iyo gacan shucubtana wax noo yimi ma hayno ilaahay dee amuurtan u geystay unbay dee macsuun yihiin dadku haddana hawl weyn baa ka dhacday ilaa boqol iyo konton qoys meelaha way ku burbureen siday dadku u kala liitaan qaar baa macaamaha soo waayey waa indhahaga ood ku aragtay marka cid allaale cid noo timi ma jirto dee dowladda waxaanu leenahay maayirka barasaabka madaxweynaha waxaba dee waxaanu baaq baan u diranaa in dadkaas si deg deg ah loo soo gaadho waxay kirsanayeen way qooyeen